taswiirta toddoba-iyo tobanaad bal iminka nala fiiri waxaa kale oo jira inaan haddan idiin sheegaynaa sheeko ku saabsan nin kaleoo isaguna qani ama laraan taanjir ahaa oo aqalkiisa ardaagiisa ama bannaankiisa waxa fadhihi jiray nin faqiir ah oo la odhan jiray la saareed oo la saareed waxau lahaa naburro fara badan oo markaasi aayida duurka ayaa u iman jirtay oo dharqan jirtay ama leefleefi jirtay naburradiisa oo xataa calooshiisu waa ay madhnayd oo ay guuxi jirtay oo waxa uu cuni jiray oo keliya waxa ninka taajirka ah miiskiisa ka soo daata oo wakhtigii ayaa yimid markii ninkii la saareed u dhintay malaa'igihii ilaah ayaa nagu qaaday jannada ilaa iyo halkii uu joogay nebi ibraahim oo waxaa timid wakhtigii ninkii qaniga ahaana uu dhiman lahaa ee taanjirka ahaa waxaana ninkii loo qaaday oo malaa'iguhu u qaadeen ilaa iyo cadaabta halkaasi oo uu ku dhibtooday oo uu ku silacay oo ninkii taanjirka ahaa kor ayuu fiiriyey oo waxauu arkay ibraahim oo aad uga fog ibraahim laabtiisina waxauu ku arkay ninkii la saareed oo maskiinka ahaa oo laabtii ibraahim ku jiifa markaas ayuu wuxuu ku yidhi aabba ibraahinow aabba ibraahinow ii naxariiso oo bal ii sameeyey in la saareed uu suulkiisa ku soo dhibciyo biyo si markaasi carrabkaygu uga qawoojismo waayo aad baan u dhibaataysanahay oo u harraadanahay ibraahim ayaa ku yidhi saaxiibow waxaad ahay taanjir miyaad dib u fiirisid wakhtigii dunida aad joogtay wax walba waad haysatay oo waad dharagtay laakiin la saareed faqiir buu ahaa haa bal fiiri ninkaagan taajirka ahow halkan isagu waa uu ku istiraaxaya oo uu raaxaysanaya oo ilaah baa u naxariistay adiguna waad ku dhibtoonaysaa oo suurtagal maaha qof intuu halkan ka soo gudbo inuu halkaaga u soo gudbo oo ninka taanjirka ahaa waxa uu ku haystay nolol fiican oo qurux badan markii dunida uu joogay oo wax walba uu haysta waa u baahnaa laakiin waxa uu ahaa mid xaasid ah oo bakhayl ah oo xataa waxuma uu siinin ninkii la saareed ee maskiinka ahaa ee hortiisa ku gaajoonayay haddaba saaxiibow ha u malayn in sheekadu ay tahay ninka taanjirka iyo inuu cadaabta galayo ninka faqiirkiina jannada laakiin la saareed oo ahaa faqiir ilaah ayuu aaminayey kolkii dunida uu joogay oo ilaah ayuu rumaystay oo ninka qaniga waxa uu ahaa nin kibir badan ooan ilaah marna ka fikirin ilaahna aanan aqoonin oo aanan aaminsanayn oo ninkan taanjirka ah ee lacagta laha xataa wax tixgelina ama xanaanina oo uu siiyey ninkii la saareed ee faqiirka ahaa ma uusan jirin oo marar fara badan ayaa kitaabka quduuska ee baibalka ilaah ku sheegay in xoolaheenna kuwa lacagta lihiya ay wax ka siiyaan kuwa faqiiriinta ah waayo taasi waa mid uu nagu amray ilaah oo dad badan oo taanjiriin ah miyayna ahayn in ay dhaceen oo ay qaa'imeen dadka faqiiriinta oo ay taanjirin noqdeen taasi miyayna ahayn ogsoonow saaxiib in maalin maalmaha ka mid a in layna xisaabin doono waxyaalihi aynu dunida ku soo suubinnay oo dhan